soomaalida degan gobolka maine ee dalka maraykanka ayaa tobankii sane lasoo dhaafay waxa ay ku howlanayeen tabcashada beeraha iyagoo dhulbeereedyo iyo suuqba ka helay deegaano gobolkaasi ku yaala bishiina dhaaftay ayay beerihii usoo go-een ilaa iyo haddana weli waxaa socda suuqgeynta dalagii ay soo goosteen intii ay ugu talagaleen beeca dalagyadaasi muxiidiin dhaqane libaax waa aasaasaha iyo agaasimaha ururka somaali bantu ee magaalada lewiston ee gobolka maine jaamac bulle jaamac ayaa khadka telefoonka kula xiriiray waxaana uu sharxayaa farqiga u dhexeeya beeraha dalkan iyo kuwii soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim hortaniyow wadankii aan horay u garanaynay ee soomaaliya wuxuu ahaa wadan wakti kasta wax la abuuran karo oo keliya uu ku xirnayo cimilada roobka ay keliya ku xirnaayeen wadankan isbedelka waxa waaye waxaa haystaa keliya boqol iyo labaatan beri sanadkii oo dhan jiilaalka unbaa wax la abuuran karaa mar haddii la gaaro bishii tobnaad waxaa imaanaya xagaagii marka qabow iyo wax kasta macnaha waxaa qabow ay u badanaysaa meesha dabeeshii ayaa qabow noqonaysa marka wax soconayo ma laha marka isbedelkaas macnaha dadka beeraleyda aad ayay u fahmeen marka waxaan bilaabnaa bisha afraad bisha sagaalaad dabayaaqadeedan meesha waaba laga kala guuraaba marka way fahmeen dadka macnaha marka fahankaas kadib iyo ka faa'iideeshadiina maxaad bal soo saarataan wixii dalka aad ka beeran jirteen oo dhan ma soo saarataan mise waxbaa idinka dhumay wax kale oo halkan aad ka hesheenna waad ku bedelateen wax way dhumeen horta taas laskuma haysto laakiin badanaa waxyaabihii wadanka ka bixi jireen sida digirtii iyo geleydii iyo bocorkii wixii oo dhan waan soo saarnaa waxaa meesha ka baxay sida sisintii iyo baamiyihii iyo waxyaabahaas oo kale yaryaroodkaas meesha way ka baxeen marka waxaa lagu bedelay sida brocoli bahalka la dhaha nagu cusub waxaa kaloo jiraan waxyaabo kale oo hadda anaga wadankan aan uga imaanay sida bocorka noocyo kala duwan oo fara badan ayaa meesha uga imaanay oon xagga ku aqoonin marka barbaroniga laftirkiisa noocyo fara badan oo xagga aan jirin ayaa inta aan uga imaanay marka waxyaabihii xagga aan ka waynay waxyaabo aan ku bedelna ayaa muxidiin libaax bal waxaad nooga warantaa dadkana dhegaysanaya waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan talow marka laga tago inay wax ay iyagu cunaan ay ka soo saartaan soomaalida main degan ee beeraha tabcanaysa suuqgeyn ma u helaan oo suuqa ballaaran ee maraykanka ee lacagta xoogga ah laga sameeyo ma geeyaan alaabtooda ma laga iibsadaa anigow waxaa jira horta dadka marka anaga afrikaan aan nahay dadka waxay noo qabaan dad aan macnaha heerka nadaafadda iyo waxyaabahaasi aan macnaha heerkaasi aan gaarsiisnayn marka dabcan hay-ada waaweyn sida siska oo kale ayaa jirta oo intaasoo milyan oo dollar baabuurteedii iyo faratijeeradeedii iyo waxeeda ay diyaarsan yihiin oo intaasoo shaqaalo leh marka dadkiyaa suuqa camireen annaga marka inaan hoos ka soo bilowna ayay noqotay aan ka bilowna macnaha farmers market meelaha la dhaha oo suuqa banaanka collejiyada localka ah inaan ka bilowna ayay noqotay marka hadda maasha allah alxamdulilah suuqyo fifiican ayaan hadda ku xirinay marka jaamacadaha iyo dadkaas ayaan hadda u iibgeynaa marka alxamdulilah macnaha waxa aan soo saarna meel aan geyna waa haysanaa sawir naga sii dadka soomaalida ah ee mayn degan oo beeraleyda ah intay la eg yihiin iyo wax soo saarkooda horta beeraleyda waxa waaye hay-ada ilaa iyo saddex hay-ad ayaa ku shaqa leh hay-adeyda oo somaali bantu ah boqol iyo soddon beeraley ayay haysataa marka boqol iyo soddonkaas beeraley waxay sameeyaan iskaashito waxa la dhaha group group ayay isu sameeyeen macnaha groupkan waxa uu samaysta directila suuqa loo qaadaa iskaashitooyinkii anagaan soomaalia ku samayn jirin oo kale waay ereyga iskaashito ayaan isticmaalnaha anaga iskaashito aa la dhahaaba ereygaba marka isla gruupkaas adoo ku jira haddana waxaa beeranaysaa gobol kale oo wixii aad guriga geysan lahayd khudaartii ood adig gurigaaga ku cuni lahayd oo ku beeranaysa marka saas ayaan isu habaynay marka wax alla wixii suuq aadaay gruupkaas ayaa ku jirtaa gruupkaas ayaa laisla shaqaynaa ayaga macnaha laisla soo wixii waa laisla soo guraa waa laisla dhaqaa packageka waa laisla gelinaa group group waay marka group kasta wixii u gadmo ayay macnaha bishii markay dhammaato ay kala qaybsadaan ugu dambayntii mar haddaad noo sheegtay in wakhtigu uu kooban yahay boqol iyo labaatan beri keliya uu wax soo saarka beeraha la soo saari karo dadka beeraleyda ah tusaale ahaan ururkaada oo kale hoos yimaado iyo guud ahaanba soomaalida maine ma waxay ku tiirsan yihiin beerahooda oo keliya mise xilliyada kalena noloshooda siyaabo kale oo duwan ayay usoo saartaan
maya dadka horta shaqooyin kalena way haystaan dad waxaa laga yaabaa in ay hay-adaha walmart iyo meelahaas ay ka shaqeeyaan marka beeraha part time ahaan uun ay u tahay marka haddii waktiga beeraha uu dhammaado shaqadiisii caadiga ayuu qofka ku aadaa
kaasi wuxuu ahaa muxiyidiin dhaqane libaax aasaasaha iyo agaasimaha ururka somali bantu ee magaalada lewiston ee gobolka maine waxa uu warramay waryahayga jaamac bolle jaamac